إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saaka aad ku dhegaysa doontaan waxaa ka mid ah weeraro khasaare lagu gaarsiiyey dowladda federaalk ayaa ka dhacay magaalada muqdisho iyo duleedkeeda ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday saldhig askarta maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin magaalada baydhabo ee gobolka baay gabar soomaaliyeed ayaa lagu dilay dalka norwey dab weyn ayaa ka kacay suuq ku yaala dalka jabuuti maktabka dacwada ee wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa munaasabad u qabtay haween waaweyn oo bartay farta iyo qiraa'ada dowladda eritereya ayaa markii ugu horreysay qiratay in ciidamadeedu ay ka qayb galeen dagaalkii gobolka tigre ee dalka itoobiya
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
waa subaxnimo talaada ah taariikhda hijiriyaduna ay ku beegan tahay siddeed iyo tobanka ramadaan sannada kun afar boqol saddex iyo afartanka hijiriyada dhanka kalena waafaqsan sagaaliyo tobanka bisha afaraad labada kun labaiyo labaatanka kuu soo dhowaada qodobadii aad soo maqasheen oo faahfaahsan weeraro khasaare lagu gaarsiiyey dowladda federaalk ayaa ka dhacay magaalada muqdisho iyo duleedkeeda ciidamada mujaahidiinta al-shabaab saacadii lasoo dhaafay waxa ay muqdisho iyo duleedkeeda ka fuliyeen weerar isugu jira qaraxyo iyo kuwa toos ah oo lala beegsaday askarta dowladda federaalka weeraradaas waxaa ka mid ah qarax askarta dowladda federaalka ah lagula egtay tabeelaha shi ibraahim ee duleedka magaalada muqdisho waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaa la xaqiijiyey in hal askari uu ku dhintay laba kalena ay ku dhaawacmeen dhanka kale mujaahidiinta xalay waxa ay weerar toosa ku qaadeen fariisin askarta dowladda federaalka ay ku leeyihiin xarunta wasaaradda gaashaandhigga waxaana halkaas ka dhacay dagaal culus oo dhex maray ciidamada mujaahidiinta al-shabaab iyo kuwa dowladda federaalka sidoo kale isla banaadir degmada yaakshiid gaar ahaan xaafadda tawfiiq waxaa ka dhacay weerar kale oo lala beegsaday askarta dowladda federaalka ugu dambeyntii gobolka baay waxaa ka dhacay weerar mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen xero ay ku lahaayeen askarta maamulka koonfur galbeed gudaha magaalada baydhabo saldhigga waxaa lagu magacaabaa cali shiraay dagaalkii ka dhacay isna waxaa jira khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada maamulka koonfur galbeed waxaa la xaqiijiyey in laba xubnood lagu dhaawacay mid ka midana wuxuu ahaa taliyihii xerada gabar soomaaliyeed ayaa lagu dilay dalka norwey mahad cubeyd ayaa faahfaahinaya
saacadihii lasoo dhaafay waxaa dalka norway ee dhaca qaaradda yurub lagu dilay gabar soomaali ah oo lagu magacaabi jiray nefiso janaale gabadhan dilka loo geystay ayaa la sheegay inay deegaan ahaan kasoo jeeday magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer waxaana lagu dilay meel u dhow gurigeeda oo ku yaala mid ka mid ah magaalooyinka dalka norway warar kala duwan ayaa ka soo baxaya cidda ka dambeysay dilka loo geystay gabadhan wararka qaar waxay sheegayaan in gabadhan ay dileen kooxo burcad ah halka kuwa qaarna ay tilmaamayaan in uu ka dambeeyey qof soomaali ah oo ay iskhilaafeen soomaalida tegay qurbaha ayaa la kulmaya dhibaatooyin kala duwan kuwaasoo ay ka mid yihiin dilal iyo dhac bareer ah dhowaan ayay ahayd markii gabar soomaali ah uu nin madow amerikaan ah gaari ku jirsiiya dalka maraykanka taasoo ay burbureen xubnaha jirkeeda dab weyn ayaa ka kacay suuq ku yaala dalka jabuuti wararka ka imaanaya waddanka jabuuti ayaa ku waramaya in suuqa ugu weyn ee waddankaasuu ka kacay dab xoogan kaasoo khasaare baaxad leh geystay xarumo ganacsi guryo iyo goobo kale ayuu dabkan burburiyey waxaana maalintii shalay uu dabkan socday muddo saacado ah iyadoo muuqaalo laga soo duubay laga dheehan karo baaxada dabka uu la egyahay ilaa hadda ma jirto waxwar rasmi ah oo ay dowladda jabuuti ka soo saartay tirakoobka khasaarihii ka dhashay dabka suuqa ka kacay wuxuu dabkan ka kacay dalka jabuuti imaanaya iyadoo dhowaan suuqa uu ahayn ee magaalada hargeysa uu ka kacay dabkii abid ugu xooganaa ee ka kaca geyiga soomaaliya kaasoo geystay khasaare aan weli hore loo arag maktabka dacwada ee walaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa munaasabad u qabtay haweenka waaweyn ee barta farta iyo iqraa'ada haashim cabdinaasir ayaa faahfaahinaya xafladan ayaa loo qabtay ilaa shan iyo labaatan haween ah oo dhammaystay barashada farta iyo qiraa'ada waxayna baranayeen muddo dhowr bilood ah munaasabad ah ayaana ka dhacday deegaanka kuyabarow oo hoostaga degmada baraawe gebagabadii xafladda waxaa kasoo qayb galay culamaa udiin iyo suldaano sheekh jaamac cabdisalaam ayaa ugu horrayn munaasabadda ka jeediyey kelimad tawciyo ah ha ilaahyaa laga baqa haddii la yidhaahdo waxa laguu daray iyo waxa lagaa rabayba haddaadan garanayn taqwada marka la tacriifina waxaa la yidhaahdaa alcamalu bitanziil wey waxyiga oo lagu dhaqmo wey waa waxyiga kitaabkii sunnada oo lagu dhaqmo marka qof ilaah ma ka baqi karaa qofaan hal xarf ka aqoon kitaabkii sunnada wax yaroo cilmi dhawooda un mooyaane cilmi dhawoodku ka dar maayo fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun war masaladaas maxaa li culimmadu maxay yidhaahdeen ay ilaahay muxuu ka yidhi hadduusan qofku waxba garanin waxna akhrin karin waxna qori karin taa xataa inuu gaba maahae waa inuu maanta siduu rabbi u caabudi lahaa uga baqi lahaa barashay u baahan tahay walow cilmi dhagood ba haatee sidoo kale munaasabadda waxaa ka hadlay suldaan aadan cusmaan suldaanka beesha tunni madaraso gabdho gaar u furan gooni wax loo baraayo diintii ilaahay la baraayo haddana wax soo bandhigayo mujaahidiintu ka hor ha la sheego ma jirin nimcadaasi ilaahay subxaanau wa tacaala ayaana siiyey waxaa nalaga rabaa marka nimcadaasi inaan dhuuqsanno inaan ku dadaalno ummadda muslimiinta waxaa laga yaabaa hadda gabdha idinka hooseeya in magaalada ay joogaan waxaasoo dhan waxaa la idinka rabaa insha allahu raxmaan idinka inaad soo duntaan qaar ka mid a haweenkii loo qabtay munaasabadda islamarkaana bartay farta ayaa ka warramay dareenkooda maasha allah farxad aad iyo aad ugniyaan dareemayaa maadaama aan ka taqarrujayno farta iyo sida wax loo qoraayana aan barna alxamdulilah maasha allah aad iyo aad baan ku faraxsana aad baan faraxsanahay maasha allah alxamdulilah sidoo kale waxay baaq u direen dadka aysan weli u suuro gelin inay fursaddan oo kale ka faa'iidaystaan waxaa ugu baaqaa maamooyinka sidan oo kale ah guryaha iska joogo inay wax bartaan guri haddii laska fadhiya waxba ma la baranayo waa leila wanaar jahal dhegweyn lasoo aanay waxaan ugu baaqaynaa inay wax bartaan madaarista imaadaan farta ka bilaabaan wax kasta insha allah way u fududaanay haday farta bartaan qofkii aan farta baranin kitaabka qur-aanka waxba kama yaqaano waa maxaa sheegaya meel madow hadda ka hor aniga waxaan ahaan jiray qof aan farta oqoonin waanan murugaysnaan jiray xilli kasta base laakiin hadda kitaabka qur-aankaan qaataa meel aan la fadhiistaa waan akhristaa waan diyaarsadaa dabacdii maxaan sheegay markii aan soo aado dugsigana waan ka baxaa alxamdulilah ilaahay baa nimcadaa iska leh maktabka dacwada ee walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa wada dadaallo ballaaran oo dadka muslimiinta ah lagu fahamsiinayo diintooda dhowaan ayayna ahayd markii xaflad ka dhacday isla deegaanka kuwiinbarow loo qabtay rag waaweyn oo bartay farta iyo qiraa'ada warkan dhegaystayaal saaka waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan dowladda eritareya ayaa markii ugu horreysay qiratay in ciidamadeedu ay ka qayb galeen dagaalka itoobiya ka socda cadeymo marlaarag ah ayaa ka soo baxay xukuumadda asmara kuwaasoo ku saabsan kulug lahaanshiyaha ciidamadeeda dagaalka ka holcaya waqooyiga dalka itoobiya markii ugu horreysay ayay dowladda eritariya sheegtay in ciidamadeedu ay ku sugan yihiin gobolka tigre ee dhaca waqooyiga itoobiya halkaasoo ay ka dhacayaan gabood fallo kala dhah dumarka iyo ragga warqadda eritariya jamcihii lasoo dhaafay u dirtay golaha ammaanka ee qaramada midoobe ayay ku sheegtay inay u hoggaansantay qaraarkii ay qaramada midoobe ka dalbatay ee ahaa in ciidamadeeda ay kala soo baxdo itoobiya xukuumadda asmara waxay warbixinteeda ku sheegtay inay bilowday labixitaanka kumanaan askari oo kaga sugnaa gobolka tigree wasaaradda warfaafinta xukuumadda asmara ayaa faafisay nuqul ka mida warbixinta oo loo gacangeliyey shan iyo tobanka dowladood ee xubnaha ka ah golaha ammaanka cadeymahan ka yimid eritareya ayaa ku soo aadaya maalin un kadib markii marka lokok oo ah madaxa isku xiraa hay-adaha gargaarka qaramada midoobe uu sheegay inaysan jirin wax daliil ah oo muujinaya in ciidamo eritareyaan ah ay isaga baxeen waddanka itoobiya hay-adaha sheegtay inay u doodaan xuquuqul insaanka iyo inta badan dowladaha reer galbeedka ayaa soo saaraya warbixinno ay ku sheegayaan in xasuuq bini'aadannimo ay ka dhacayaan waqooyiga itoobiya waxaana gaboodfallada ugu daran lagu eedeeyey ciidamada eritariya iyo maleeshiyaad ka soo jeeda qowmiyadda amxaarada kuwaasoo daacad u ah xukuumadda abiy axmed warkii subaxnimo oo dhegaystayaal saaka idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga alfurqoon waynaga intaa